gudoomiyaha gobolka baay cabdifataax maxamed ibraahim yaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka daahfuray tababar ka saabsan ay xirfado hogaamineed ee dhalinyarada iyo sidii isbedel lanka sameyn lahayee dhalinyarada koonfur galbeed tababarkan yaa weliba qaban qaabeeya ururka dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya kaas oona lanqawaday urur dhalinyarada qeybo shalgadiisan ee magaalada baydhabo gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo isaaq xasan maxamed iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baaya aadan cabdiraxmaan aadan yaa sii wada jireeyoon ku hadaleen daahfurka tababarkan ani ha ku qiib galna tababarkan halka maalin socdow oo hogaaminta guutaan dhallinyarada lakabaradahay runtii wali mahadbilir waxaan jeediyaan hogaanka dhallinyarada isteedka oo laalkana cabdi jibriil iyo tiimka la shaqeeyahayaan runtii wali noo mudina maylaraa ini oo garab istaagna weli oo laka shalbaxay maylaraaysmadii oo dhallinyarada kulumada maanta u qoobsadaayaan lankama dilan weere dhallinyarada kulasho cajiibow ee lankale shalbahayaan lanka liidarkeena walaha tilku hadlaaya ku midata ini dagshay cajiibo islamaylaraays kulmadii ku qeyb gala marka gudoomiyahana siduusu dhallinyarada marwalba anka dhagaluguli goob oo jarta hoolka gobolka dhallinyarada obengan ee hata lanwalba dhalinyaro eh oo walqobsada fadow wayseeda hoolka gobolka meelo walaajay ka qobsadeen marka meelo walikin ku bahasa ini iyo saaxiibka dhallinyarada gudoomiyaha gobolka baay news iyo saaxiibka dhallinyarada
gudoomiyaha gobolka baay cabdifataax maxamed ibraahim ah oo si rasmiya indaha furay tababarka yaa dhallinyarada kala dardaarami iniyou ku faa'iidaysadaan muddadiisu dareera
xili waxaa jirta markaan magaaladan aan dhexmarayno idinkoo kale aan ahaa oo aanan wax shaqo aanan helaynin oo aanan waxbarasho helaynin oo aan meel aan mustaqbalkayga dambe aan ka fikirahay uusan jirin micnaha oo aan xabad aan ku dhex jiro dagaal iyo buuq iyo sii orod iyo soo orod aan ku jiro maanta waxaa joogtaan xili aa fadhidaan oo qaarkiin ay jaamacado soo dhammeeyeen qaarkiin hadda jaamacado ay dhiganayaan ay micnaha ay wakhtigooda qaaliga ay ka faa'iidaysanayaan annaga xilligeena intaan markaan idinla keentaneyn iska dhaafo wax u dhow hataa ma arki jirin iska dhaafe inaan isku nimaano hataa laba qofoodoo isla hadlaysata baydhabadan gudaheeda magaalada laamigan aan dhex joogno hadda inaysan laba qofoodoo isla hadlaysa aysan jirinoon aan la kala ordi jira xilliyada qaarkood marka waxaa ilaahay mahadiisa maanta tababarkan oo lanqowday dhallinyarada hansho ee magaalada baydhabo yaa weliba ku saacidi doonee inio baradanga farsamooyinka galanta